asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii aynu hadba qayb ku soo qaadan jirnay wixii ay gacantu inoo soo qabato ama maskaxdu ay soo dhufato amaba qoraalku uu inoogu dhaco taasoo ah midba mar mid kolba si ku imaata ama kolba qaab ku imaata teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a saddexleydeennii caanka ahayd ee la yaqaanay saddexleydan iyadiihi dee saddexleydu qaabo badan ayay u dhacdaa tan maanta ana waxay ina leedahay ama ay tusaale inaga siinaysaa waxyaalo fara badan oo nolosha derisla ah iyo dadka waxyaalo badanoo maaragtay la xidhiidha iyo howlahooda nolosha tan marka markaad dhinac ka eegto dee sibay u dhacaysaa dhinac kale markaad ka eegtaan si kale u dhacaysaa dhinac markaad ka eegtaan si kale u dhacaysaa muuqaalka guud ama habka qayaxan markaan u eegnana dee sibay u dhacaysaayo waa si maaragtay caalami ah waxayna gundhig u ah oo la yidhi waxaa la yidhi saddex saddex bay qadiyaan waxaa la yidhi saddex saddex bay qadiyaan bal aad ugu fiirso hadda dhegaystow saddexda saddexda qadinaysa waxaa la yidhi saddex saddex bay qadiyaan haye quud kufaanle qalal dibnaaxa qareen xooladoona saddexdaasu saddex bay qadiyaan bal aad ugu fiirso marka hore waa saddex saddexdani maxay yihiin waa quud kufaanle haye qalal dibnaax waa labo qareen xooladoon waa saddex saddexdaasuba saddex bay qadiyaan saddexda hore markaan isku dayno inaan jilcinno midka hore waa quud kufaanle quudkufaanle waa ragga jecel markii dad martiyo ay u imaadaan ama ummado u imaato inuu dhaho hamhamleeyo soo siiya waxaad haysaan alla wax cunta yaalla guriga hala keeno neef ha la qalo hir ee wixii haddana uu sameeyey aan waxba riibin waxba ma reebo wixii uu cidda ka helay waxba ma reebahayo wax uu reebahayo male islaanta wuxuu dhihi soo gufaadh soo gufaadh kulli la kaale waxaasuu dhahaya kaa waxaa la dhaha quudkufaanle wuxuu rabaa inuu ku faano quudkaasoo neef dhan oo adhi ah oon xitaa minjihii laga reebin baan hebel iyo hebel ku sooray inuu dhuhuu rabaa quudkufaan lala dhahaa waa ragga istayrixiya waa kow waa ninka labaadeh waa qalayl dibnaax markii horeu caydhahaa nin qallalan oo ingegan ahaa qalayl dibnaaxa wey markii hore ayuu wuxuu ahaa nin caydhnimadu ku rugaagtay oo qombabay dib buu ilaahay wax ka siiyo xooluu dib ka yeeshay isna mid kaluu qadin doonaa waa saddex waa qareen xooladoon ah saddexdaasuba saddex bay qadiyaan bay ina leedahay xubinteenna murtida maanta waxaa la yidhi saddex saddex bay qadiyaan quudkufaanle qallayl dibnaaxa qareen xooladoona saddexdaasu saddex bay qadiyaan quudkufaanle wuxuu qadiyaa isaga lafihiisuu qadiyaa qudhiisuu qadiyaa quudkufaanle qudhiisuu qadiyaayo dee waxba u hadhi mahayaano wixii alle wixii guriga yaallay martidu siin kaasu lafihiisii iyo heerkiisiibuu qadiyey waa kow waa midka labaade qallayl dibnaax kaasu tolkiibuu qadiyaayo markii la dhaho balkaale tolkaa kuu yeedhay ama arrimbiya lagaa raba ama kaale wuxuu u qaadanay in waxaa yare uu haysto loo jeedo wuxuu dhihi waagi horeba la iima yeedhi jirin markaan neefafkan yar helay ama inta yaree lacagtaa helay yaa aniga la ii dhawaaqanaya warbaxa dheh tolkiibuu qadiyey kaana waa midka saddexaade waxaa la dhahaa qareen xooladoona qareen xooladoona waa nin haddii la kuusamo golya garsoore ah oo meel kuu fadhiya ama dadka kii u kala garqaadahaye oo haddii ilahay kuu idmahayo laaluush qaadanhayo cadaaladdiibu isna qadiyey saddexdaasu saddexdaas bay qadiyaan bayna leedahay xubinteenna murtada maanta idamkii eebe mahmaahda maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maantana waxaa la yidhi qadar dhacay qiyaas ma leh